Boqolaal qoys oo ku nool deegaanka Libiga ee hoos yimaada degmada Jowhar ayaa bilaabay inay isaga barakacaan iyagoo ka cabsi qaba fatahaadda webiga Shabeelle kaasi oo qarka u saaran inuu ku fataho deegaanka kadib markii fatahaad ay ku dhufatay deegaano ay ka mid tahay deegaanka Baarey. Roobab xooggan oo dhowrkii maalmood lasoo dhaafay ka da'ayay gobolka ayaa sare u qaaday heerka biyaha webiga, taasi oo keentay inuu ku fataho deegaanada u dhow. Dhexe Cali Cibaar oo ka mid ah waxgaradka deegaanka ayaa sheegay in dadkii deganaa deegaanka ay u barakaceen Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada si ay naftooda iyo hantidooda u badbaadiyaan.
haddii say soo baxeen dibax waa la xera aliiri madax looma herin sidaas kunay waa laga dabadadoomay biyihii tabanaanoomaa sidii lay sheegay meelaha nebiga hantida waa lagala baxay ilmihii carruurtahay ninkiita oo gaadiid qaba ninkii oo gaadiid ilmihiisa qabsaday hantida waa lagala baxay alxamdulilah rabbilcaalamiin hawada ninkii ugu dambeeya hawadaas guberneya waa yaa waa bari bari wadada waxay laga qaadeen waqooyi laamiga waa waa ka gooyeen sidii ajuurta alxamdulilah rabbilcaalamiin wixii ilaahay keenay shukriya waa la kala qaxay laamigaa dadka oo sidiasuulka hadiisa ugu bilaabay soo gaareen waxay ka soo galeen waxay ugu yimideen ya asuurta waxay ka yimideen dadka bari ay ugu yimideen sidii asuurta soo koonfurkiisa ay ku yimideen biyaa markay libiga soo codsadeen ay dabdoomeen marka ay ay oracsid aadeen dadkaan ee waqooyi ay aadeen allahu akbar gobolka joor haddii aan rag loo helin oo sidii maanta oo kale loogu wareegi jiray gobolkaaba aqalqiil ku jiro qaar barakay ugaheen qaar waxaa loo qaxay joor qaar waxaa loo qaxay borgo Waa garteen.
waa kaasaa nin walba qaar qaarkuu maleey Waa banaanka loo baxay libigaan jooga hawada hawada libigaan joogaa laakiin brisida kuma jirto intiisa jirtiraan risugaa maane waa xasibayaan midaan looda brisiga aan la saynaa oo joogiri loo baxay wallaahi ilaahiyaa ilaahiyaa horta khayr ku maqan abshirka allahna waa afajiya dad mataqaanaa dadka qaarkiisa khayrtaas iskaga badnaay wallaa waa la barakacay marka nin walbana meeshii oo ka tiraa tahay mucjisaas ilaahay soo tiri waaye allah naga qabto nacam hadda haddii la helo yaa qofkay waa la sooreeji karaa suulida suulida inta soo soo garayay laakiin waa meelaha ugu yaraan waa golada ay daya lahayeen waa degmada waa iskuwaarsiisoo noqon lahaa haddii gadaa laga xiran ma aha markii ugu horreysay uu webigu ku fataho deegaanka libiga waxaana muuqata inay jirto baahi weyn oo loo qabo in xal waare laga gaara fatahaaddan soo laalaabatay